إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku jirnay xadiidu cabdillaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhu sharixiisa waxaanaynu tilmaanay bar ka mid ah waxyaabaha uu xadiiskaasi koobsaday xadiidkani waxa uu koobsaday waa xadiis cadiim ah waxaanay culimmadu tilmaameen inuu xadiiskani koobsaday wasaaya cadiima dardaaranno waaweyn oo aada u qiimo badan iyo qawaacid kuliya oo min ahami umuuri iddiin qawaacid guud oo wax badan ay soo hoosgelayaan oo umuurta diinta ka mid ah min ahami umuuri diin ah umuurta diinta waxyaabaha ugu muhiimsan ah ayuu koobsaday xadiiskani waa sida uu yidhi xaafid ibnu rajab raximah اllah waxa uu soo naqliyey xaafid ibnu rajab inay bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen waana caalimka la yidhaha ibnu jawzi kitaabkiisa sayd ulkhaatirka la yidhaha wuxuu ku leeyahay tadabartu hada alxadiida faadhashanii wakidtu atiish xadiiskan ayaan u fiirsaday iyo wasiyada iyo dardaaranka nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cabdullahi bni cabbaas u dardaarmay dabeedna xadiiskani aada iyo aada buu naftayda ugu weynaaday oo cilmiga uu koobsaday ay dahsha uga asiibtay iyo waxa weeyaan la yaab wakitu atiishu waxaan ku dhowaaday inaan duulo markaan macaanida xadiiskaasi yacni waxa weeyaan aan fi aada ugu fiirsaday ama dhuuxay fawaa asafan min aljahli bihada alxadiidi wa qilati tafahumi limacnaahu waxaan ka murugoonayaa buu leeyahy jahliga aan ka jaahilahay iyo ama uu qof ka jaahiliyay xadiidkan iyo caydha uu caydha ka yahay inuu macnihiisi fahmo oo dhuuxo hada alxadiid bacdu ahlilcilmi waxay u gaar yeeleen oo ku sharaxeen kitaab keliya xadiiskan ahamiyaddiisa iyagoo culimadu dareen ay dareensan yihiin bay xataa kutubta ugu muhiimsan ee laga dhigto xadiiska ama laga bilaabo sida arbaciina nawowiya ay ku dareen culimadu xaafid ibnu rajab raximahullah laba jeer buu sharaxay xadiiskan mar wuxuu sharax mukhtasara ku sharaxay kitaabkiisa uu ku sharaxay arbiciin alarbaciin annawowiya ee laidhaha jaamicu alculuumi walxikam waana kitaab aada iyo aada u qiimo badan waana kitaab ay culimadu yidhaahdeen daalibulcilmiga cilmi raadinaya ee aan kitaabkaa akhrinin ee aan macnihiisa dhuuxin ee aan dhowr jeer ku celinin waa taalibu cilmin faqiir waa taalibu cilmi caydha bay yidhahan culimadu jaamicu lculuumi walxikam baa la yidhaha kitaabka waa laba majalad ama waa laba jus isaga oo isku daabacanna waa jiraan iyagoo kala daabacanna waa jiraan kitaabkaasi kitaab aada u cadiima weeye qayim ah laguna sharaxay konton xadiis oo axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ah oo axaadiis ah qawaacid iyo usuul koobsaday ay shareecadu ku wareegeyso waxaana asalkiisa leh alimaamu nawowi raximah llah xaafid ibnu rajabna waxoogaa buu ku daray axaadiis ah oo kale dabeedna dhammaantood wuu sharaxay kitaabkaasaanu ku sharaxay waxa uu xaafid ibnu rajab xadiiskan ku sharaxay mar labaad kitaab isaga u gaar ah waxaa la dhaha kitaabkaana nuur liqtibaas fi mishkaati wasiyati nabiyi sala allahu alayhi wasalama libni cabbaas waa risaala cadiima jiddan oo aad iyo aada u nafci badan marka xadiiskan macnaha aynu inagu ka tilmaanay ama ka tilmaami doonaa waa macno mukhtasar ah macnihiisa oo mufasalana qofku wuxuu ugu tegayaa meelihii ahlulcilmigu ay ku sharxeen xadiiskani waaynu tilmaanay culimadii wariyey qaar ka mid ah laakiin waxay culimmadu sheegeen asaaniid badan uu xadiiskani leeyahay badankoodu in dacfi ku sugan yahay barhkoodna barh ka roon yihiin laakiin sanadka ugu qawisani waa sanadka uu tirmidi ku wariyey waana sanadkay culimmadu xasanka ka dhigeen ama tirmidi ha noqoto ama ibnu manda ha noqoto ama xaafid ibn rajab ha noqoto ama sheekh alalbani raximahullah ha noqoto waa sanadkay culimadu tilmaameen inuu sanadkaasi xasan yahay nabigu alayhi salaatu wasalaam ilmaha yar waxa uu ku leeyahay cabdullahi bni cabaas ixfad illaha yaxfadka ilaahay xifdi ilaahay wuu ku xifdina culimadu waxay idhaahdeen xifdiga ilaahay addoonkiisa uu xifdiyaa laba nooc weeye midi waxa weeyaan xifdu llahi licabdihi fi badanihi wa maalihi wa ahlihi wa waladihi inuu qofka ilaahay u ilaaliyo naftiisa u dhowro maalkiisa iyo hantidiisa u dhowro u dhowro awlaaddiisa iyo ehelkiisa taasi waa mid nooca labaad ee xifdi xifdiga ka midna waxa weeye ee uu qofku markuu ilaahay xifdiyo faa-iidaya waa xifdu llahi licabdihi fi diinihi wa aakhirati in ilaahay addoonka uu ilaaliyo diintiisa iyo aakhiradiisa uu ilaaliyo oo adduunyadiisu aakhiradiisa aanay fasahaadin diintiisuna aanay fitanka iyo masaa'ibku ka fasahaadinin wa huwa acdamuhumaa labada xifdi ka weyn wey labada xifdi ka weyn weeyaan waxaanu nidhi ixfad illaha yaxfadka macnaheedu waxa weeye ilaahay xuduuddiisa ilaali waxaad ku ilaalisaa ilaahay awaamirtiisa ilaali bilimtithaal inaad samayso ku ilaali nawaahidu ilaahay kuu diidayna ilaali bilijtinaabi inaad ka fogeyso ku ilaali ka fogaato oo aanad ku dhicin maxay taasi fasiraysaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum soo ma wa idaa nahaytukum can shayin fajtanibuu xuduudda ilaahayna ilaaliyo waxaad ku ilaalisaa bicadami tacadii fiiha inaanad ku tacadiyin oo aanad intihaak iyo kudhicid ku samaynin oo aad xadkii ilaahay kuu dhigay ku joogsato bilintihaai ilaa maa amara allah wa cadami taxadii fiiha xuduuddiina saasaad u ilaalinaysaa haddii saddexdaa mid kamida khata aad kaga dhacdo waxa aad ku ilaalinaysaa oo ku xifdinaysaa bimaada bitawba inaad toobad keento walihaada ilaahay jannada markuu sheegaayey maxa uu yidhi yaa iskale likulli cabdin awa yani ilahay wuxuu tilmaamay in addoommadiisa kuwa kuwa addoon kasta oo xafiid ah oo ilaaliyey xuduudda ilaahay in ilaahay caza wajalla khayrka agtiisa yeelo loo diyaariyo culimadu waxay idhaaheen acdamu maa yuxfaduhu alcabdu waxa ugu ugu weyn ee uu qof muslimi ilaaliyo tawxiidka ayaa ugu weyn salaada ayaa ku xigta waxaa ku xigta qofku inuu jawaarixdiisa ilaaliyo ya calooshiisa iyo madaxiisa inuu ilaaliyo lisaankiisa iyo oo calooshiisa xaaraan inay gasho oo ka ilaaliyo carabkiisa iyo indhihiisa wuxuu madaxiisu koobayna inuu ilaaliyo iyo jawaarixdiisa lugihiisa iyo gacmihiisa inuu ilaaliyo sidaa markuu addoonku sameeyo waxa uu ka faa'iidayaa in ilaahay xifdiyo oo ilaahay caza wajalla u ilaaliyo oo ilaahay caza wajalla addoonkiisa wa addoon kasta malaa'ig baa la socota ilaalisa sidaynu shalay sheegnay marka qadarku yimaado un ka baxda waata salaf ilaalinta qofku uu ilaaliyo ilaahay iyo xuduuddiisa wuxuu ka faa'iidaya in ilaahayna ilaaliyo ixfad illaaha yaxfadka saasuu ka faa'iidaya qofku nacam waata salafka qaarkood laga sheegay boqol sano iyo jarjar isagoo gaadhay inuu intuu cararay sidii dhalinyarta u dabeedna meel meel dee aan la filayn inuu ka boodi doonuu ka booday markaasa la sheekh waad sajabi doontaaye bal tan hadda waad badbaadaye bal mar labaad ha u noqonin markaasuu wuxuu yidhi tilka jawaarixun xafidnaaha wa naxnu sigaar fa xafidaha allahu wa naxnu kibaar waa jawaarix aanu xifdinay markaanu yaryarayn oo aanu ilaahay diintiisa ku toosinay markaanu weynaanay buu deedna ilaahay noo ilaaliyey markaanu weynaanay ayuu ilahay leey ilaahay muuminiinta muxuu ku ammaanay inay salaada ilaalinayaan xuduudda ilaahay ima- ilaalinayaan ilahay wuxuu yihi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun waladiina hum lizakaati faaciluun waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilah wuxuu sheegay inay cibaadaadkii ilaalinayaan xubnahooda taranka inay ilaalinayaan oo xaaraan ka ilaalinayaan caloolahooda inay ilaalinayaan oo inay xaaraan ku dhacaan ka ilaalinayaan haaulaai hum ladiin hum lmuflixuun sifaadkooduna waa kuwaas rasuulku wuxu yihi sala allahu alay wasalam idaa sa'alta fas'al illah nebigu alayhi salaatu wasalaam ilmaha yar waxa uu baraya inay ilaahay caza wajalla alla qaniyo uu yahay ilaahay alla kariimo inuu yahay ilaahay la addoomadiisa ajiibo inuu yahay ilaahay alla jecel in- in wax la weydiista inuu yahay in cidda mudata in wax la weydiista ay ilaahay tahay oo makhluuqiisa in wax la weydiista aanay banaanayn dee hoto qof dhinta in wax la weydiistaa gaalnimo wey gaalnimo islaamnimada lagaga baxayo wey qof dhinta in wax la weydiista qof nool ma banaanta in la in la wax la weydiistaana waxaynu nahay alaslu fiiha waa maxay alaslu fiiha waa inay xaaraan tahay walihaadaaba saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam in badan oo ka mida nebigu wuxuu u dardaarmay ama faray inaanay dadka waxba weydiisanin waciid adagna waa ku soo aroray qofku inuu dadka wax weydiisto qofka muslimkana sharaftu waxay ku jirtaa sharaftiisu inuu dadka ka kaaftoomo axwaal baa jirta sharcigu uu baneeyey masalatu nnaas waxaa ka mid a qofka haddii uu baahan yahay waxaa ka mid a hadduu dayn iyo gashi loo haysto waxaa ka mid a haddii uu qofka wax weyd- uu wax weydiisanaya ayaa- uu yahay qof dee wilaayadiisa lahoo dee isagu ka mas-uula labadaada waalid waxaad weydiisan karta ninkaaga waxaad weydiisan karta wahaakada waxay culimmadu baneeyeen qofka suldaanka ah oo adilada kusoo aroortay qofka suldaanka ah ee waxa weeyaan matalan ummad u taliya ee madaxweyne ah ciddii u taliyaa qofkooda baahani waxuu weydiisan karaa ama xaquu leeyahy waa weydiisan karaa qof masaa'ilkaas meelo hore ayaa lagu tilmaamay nebigu ale walaalayaal ilahay in wax la weydiistaa waa cibaada cadiim ah ilaahay beryadiisuna waa shay un cadiim ilaahayna jala wacalaa waxaa jirta awqaad addoommadiisa uu ka aqbalo khayr adduunye iyo mid aakhira waxay weydiistaan laakiin kuwii weydiisan lahaa ayaa la rabaa ilahay waxa uu leeyahy hal min daacin faastajiiba lahu hal min mustakfirin faakfira lahu hal min saa'ilin faucطiyahu ilahy wuxuu leey war addoommadaydi meeye miyaanu jirin qof saacaddan waxay weydiisanaya marka habeenka qaybaha qaybi hadho saddex meelood marka loo qaybiyo qaybta ugu dambeysa marka hadho miyaanu jirin qof waxay weydiisanaya miyaanu jirin midii barya miyaanu jirin midii dambi dhaaf weydiisanaya oo intaba helaa bu ilahay leey waida stacanta fastacin billah qofka muslimka ahi markay hawli ku adkaato ee dhibi ku- ama dhibi ku habsato ama uu u baahdo inuu cid isticaanaysto cidda uga horeysa aad isticaano weydiisataa waa inay ilaahay noqoto ida stacanta fastacin billah allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika oo nebigu ku be- ilaahay caza wajalla ku beri jir rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu odhan jiray ma salaad walba maxaynu idhahnaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay waxa uu yidhi nabigiisu wuxuu id istacanta fastacin billah ma banaantay qofku inuu dad kaalmaysto haa way banaantay laakiin laba sharday ku banaantay laba sharday ku banaantay waxa weeye qofka aad kaalmaysanayso inaad u baahan tahay oo aa- aanad ka maa yani inaad qof kaalmaysatay inaad ka maarmaynin waxa aad u kaalmaysanaysaana wax uu awoodi kara inuu yahay inuuna kula joogo maaragta hadda inay baahi jirto qofka aad kaalmaysanaysaana waxaad ka kaalmaysanayso uu awoodi karo shardiga saddexaadna waa maxay waa maxay inuu kula joogo ama xukun qof kula joogo uu leeyahy xukun qof kula joogu leeyahy macnaheedu waa maxay telefoon baanu ku wada hadli karnaa waanu ismaqli karnaa waxyaabaha maanta layska lagu wada hadla ee kalaa lagu wada hadli karaa wahaa kada shayna xidhiirinaya jira maxaa meesha laga saaraya qof wax ah inaad qof bili-aadana qof dhintay inaad wax weydiisataa ma banaana mid kaa maqan inaad wax weydiisataana ma banaana waayo kuma maqlaya soo ma a laakiin qofkii sabab idin xidhiirinaysaa jirto wuxuu ka dhigan yahay la xukun yahay qof kula jooga qof kula jooga ad ismaqlaysaan waa inuu xayi yahayo mid dhintay aanu ahayn hadduu mid dhintay yahay dee waa ga- waa waa shirki iyo gaalnimo ayay dee noqonaysa in wax la weydiista shirki iyo gaalnimo ayay noqonaysa mithaalkeedu waxa weeye nebiyullaahi muuse nin buu arkay nin dee ku gardaroonayo deedna ninkii nebiyullaahi muuse wax weydiistay waa nebi muuse wax ii- ii gargaar ilahi muxuu ihi faistakaathahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakasahu muusa faqadaa caleyh waxa uu weydiistay maxay ahayd dee inuu u gargaaro muuse waa la joogay xayi buu ahaa xaadir ah waxa weeyaan wa fii nafsi lwaqti waxa uu weydiistay wuxuu awoodi karaya bad walihada nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku sheegay sadaqaadka sadaqada nebigu wuxuu sheegay markuu tirinayay wa an tuciina arajula calaa daabatihi inaad qofka ugu gargaarto inaad awrkiisa ama ratiga ama shayga uu fuulayo aad ama alaabta u saarto ood ugu rarto baabuurka iyo wixii lamid a ama isaga laftiisa hadduuna fuuli karin aad taageerto sadaqaday ka midta ha ayib nacam nabigu wuxu uhi waclam waxaad ogaataa ana lumata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu lak wax dheefa oo cidi ku siin karto haddii khalqigoo dhami isu yimaado ma jirto ilaa inuu ilaahay ku ogolaado mooyaane wax dhib oo cidi ku gaadhsiin kartaana ma jirto ilaa inuu ilaahay ogolaado in lagu gaadhsiiyo mooyaane qofka sidaa aamina ma cid aan ilaahayn buu ka baqaya abadan marka nafci iyo duriba ilaahay baa gacanta ku haya wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayrin falaa raadda lifadlih qofka muslimkaa markuu xanuunsado isdawee baa la yidhi ama asbaabtii qaado taasi miyay ka hor imanaysaa inuu qadarkan rumeeyo kama hor imanayso akhdu lasbaab laa yatacaaradu maca aliimaani bilqadaai walqadar ha qadaaga iyo qadarka kama hor imanayso wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak ilahay wuxuu kuu qoray mooyaane wax kale kuguma anfici kuguma dhibi karaan ruficat alaqlaam wajafat suxuf nebigu wuxu uhi aqlaamtii waa la rafciyey wax lagu qorayey ilahay agtiisa suxuftii wax lagu qorayna way engegtay yacni ilaahay wax walba wuu xukumay qadaagiisa iyo qadarkiisana waa uu dhameeyey ilahay caza wajal waana aliimaanu bilqadaai walqadar maxay ka mid tahay arkaanta eesh iimaanka ayay ka mid tahay waxay yidhahdeen culimadu asalka xadiiskan oo dhami uu isugu tegayaa waa kaas waa maxay waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak walaw ijtama wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu llahu caleyk ruficat alaqlaamu wajafat suxuf asalkaa aliimaanu bilqadaai walqadara ayaa xadiiska macnihiis o dham isugu ururaya culimadu waayo qofku markuu taa aamino dee ilaahay buu cibaado ula go-ayaa iyo tadaruc iyo isdhuldhig ilaahay qof ku xidhan buu noqonaya hadday cibaado noqoto iyo hadday waxa weeyaan u dhawaansho noqoto iyo hadday kacabsi noqoto iyo hadday uqeysasho noqoto iyo hadday wax weydiis noqotoba fas'al iladii abwaabuhu esh waida sa'alta fas'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu ayib xadiiskan fawaa'idda ku sugan wax ka mida waa sheegnay fawaa'idda xadiiskan ku sugan waxaa ka mid a ihtimaamkuu nabigu siiyey sala allahu aleyh wasalam in awlaadda la baro tawxiidkii iyo sunnadii ya iyo hadyigii xataa uu nabigu u laqimayo qadarkii iyo qadaagii iyo waxa weeyaan ilaahay caza wajalla inuu cibaadada u barax yeero inuu ilaahay ilaaliyo inuu noqdo addoon ilaahay ku xidhan si uu ilaahay u xifdiyo ihtimaam badan baanu nebigu aleyhi salaatu wasalaam oo arrintaas siin jiray jundub ibnu cabdillahi albajali saxaabiga la yhaha wuxuu yidhi kunaa khilmaanan xazaawira maca rasuuli llahi sala allah alay slm waxaan ahayn niman yar yar oo dhalinyaraan ahayn yani rag aad u yaryar baan ahayn fa yucallimuna aliimaan nabigaanu la joognay fa yucallimuna aliimaana qabla alqur'an markaasuu nebigu wuxuuna beri jiray iimaanka iimaankaana la beri jiray tawxiidka iyo caqiidada saxdaa ayaa naloo laqibi jiray oo nala beri jiray niman yaroo isku da oo islaaleegna waanu ahayn ha isku da-ah oo islaaleegna qulaam waxaa la yidhahda culimadu idhahdeen ilmuhu marka uu yani xoog noqdo ee uu uu maaragtay kuu shaqayn karo uu kuu adeegi karo qabla iimaankaana la beri jiray oo nebiguna beri jiray qabla alqur'aan intaanaanu qur-aanka xifdinin haddaa u fiirso huma yucallimuna alqur'an markaasaa qur-aankana la beri jiray faisdadnaa bihi iimaanan barashadii qur-aanka waxaanu kusii siyaadsanay iimaan wa inakum alyawma idinkuna maanta tucallimuuna alqur'aana qur-aankaa dadkii baraysaan qabla aliimaan iimaanka ka hor sababtayna haysta maaha ibnu maaje iyo ibnu mande iyo bayhaqi iyo wari isnaadkiisuna waa saxiix waxau leeyahy nebigu caleyhi salaatu wasalaam markaanu yaryarayn waxa uuna berayay annagoo caruura iimaankuu nebiguna berayay tawxiidkuu noo laqimayey waxa uuna berayay yaa yaa ku abuuray ya ilaahay muxuu xaq kugu leeyahay rasuulkiisu muxuu xaq kugu leeyahay arkaantii iimaanka tii maxaa dhahayay islaamnimada yani arkaan liimaan walislaam tawxiidkii ilaahay caza wajala iyo iyo cadamadiisa iyo cabsidiisa ayuuna beri jiray nabigu alayhi salaatu wasalaam fakuna nucalimu fakana yucallimuna aliimaan qabla alqur'aan idinkuna maanta qur-aankii markaanu barannayna qur-aankii kadib baana la baray markaanu qur-aankii baranay iimaan baanu ku siyaadsan uley macnaheedu waxa weeye annaga qur-aanka macnihiisii fahmay inaanu baranay qur-aanka macnihiisi fasdadnaa bihi iimaana wainakum alyawma tucallimuuna alqur'aana qabla aliimaan salafku walaalayaal waxay ku dadaali jireen wadada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisaasay ku dadaali jireen awlaaddooda waxay bari jireen iyagoo yaryar ayay u laqimi jireen towxiidka iyo iimaanka sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay bari jireen xataa ilmuhu ujeeddaduna waxay ahayd inuu ilmuhu koro marka uu korayo isaga oo sunniya uu koro oo sa mustaqiima oo toosan oo caqiido saxa uu ku barbaaro dabadeedna ha dhowta ahwaada iyo fitanku aanay leexinin isxaaq ibnu cabdillahi wuxuu yihi jed ayaydii umu sulaym wuxuu ka wariyey annahaa aamanat birasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulkay rumaysay markaasaa abu anas baa u yimi umu sulaym waa umu umu man umu anas ibnu malik waxay waxay way islaamtay deedna ninkeedii baa u yimi anas aabihii ayaa u yimi isagoo maqnaa markaasu wuxuu ku yiri madiintii baad ka baxday markaas tiri may may aamantu bi hada arajul dabadeedna wixii ay nabiga ka maqashaba ayaa anas u laqimi jirtay isagoo yar ya inana awlaaddeena maxaynu u laqinaa dhegdheer baan oga sheekanaa soo ma nacam iyo khusacbalaad nacam markaasay u laqinaysay anas maxay u laqimaysaa hadda dhegeyso فkانت تلqن أنسا وتشhير إليه وتقول قل لا إلaha إلا الله قل أشhهد أنa محمدا رsuل الله ففعل mrkaas أنس sidii yeelay markaasuu aabihii wuxuu leeyahay laa تفsid عalya الولد ilmaha iga فسhaadin markaasay tiri iنii laa أfsidhu فshaadin maaya waan islaaxinaya bay ku tiri ya muxuu noqday aنس بن mاlك رadي الله عanه wuxuu noqday khاdimu rasuل الlahi صلى الله عليه وسلم toban sanu nebi mxamed u shaqaynayay waxaanu noqday saxaabada rasuulka nimankii dadkii ugu cimriga dheeraa barakadii ducadii nebiga عaleyه الصلاaةu وaسaلاam uu ka helay ya nacam cali bnu xusein waxa uu awlaaddiisa ku odhan jiray waxaa tiraa aamantu billaahi wa kafartu bitaaquut ilaahay baan rumeeyey dhe daaquutkana waan ka gaaloobay ya ibraahim ataymi wuxuu yihi kanuu yastaibu kaanuu yastaxibuuna awala maa yufsixu yacni sabi an yucallimuu laa ilaha ila allah sabca maraat fayakunu dalika awala maa yatakalam bi ilmuu markuu hadal baranayuu raad qaad yahay hadal baranayo waxa uu ku hadal baranayo waxay ku dadaali jireen inay ilaqimaan laa ilaaha ila allah ay baraan ya ma garata walaalayaal saas ayaa laga rabaa dadka iyo umahaadka sababta ay u sameeyeen selafka arrinta ay u sameynayeen sababta shareecadu ugu dadaashay in ilmaha yar lagula dadaalo in marka uu af baranayo sunnadii iyo tawxiidkii loo laqimo oo la baro oo la tuso waxa weeyaan waxay ogaayeen ilmuhu wax waxa hadhowta masiirkiisa dambe uu ku xidhnaanaya wixii uu ku koro man shaba calaa shayin shaaba caleyh waxayna selafka odhan jireen sida xasan albasri iyo rag kaleba laga laga wariyey aynu sheegi doono waxay odhan jireen alcilmu fi saqir fi siqar ilmaha in isagoo yar wax la baraa waa ka naqshi fi lxajar dhagax aad sidii dhagax aad qoraysuu ka dhiganya dhagax haddaad qorto oo aad dalooliso ama qaab wax ugu qorto qorto qorto ha dhowto miyuu iska bedeleysaa maya taas ayay ogaayeen waxay ogaayeen ilmuhu hadduu ku tarbiyoobo sunnada ha dhowto inaanu waxa weeyaan uu haysanayo oo uu ku koraayo abu isxaaq aljiyaani waxaa laga sheegay inuu yihi laa tucallimuu awlaadakum ilaa cinda arajuli xasani iddiin qof diin wanaagsan mooyaane awlaaddiina cid kale ha ugeynina fadiinu sabiyi calaa diini mucalimihi sabiguu diinta uu haysanayaa waa diinta macallinkiisa uu haysanayo saasay yidhi shalay maxaynu soo marayna daliilkeed maxay tahay faabawahu eesh aw yumajisaanihi aw yunasiraani soo ma almucallimu alawal ee ilmaha tarbiyeynaya waa ayo waa labadiisa waalid ayib waxay waxay selafka odhan jireen haddii ilaahay ilmaha waafajiyo marka uu korayo isagoo yar uu gacanta uu ku dhigo oo uu ku ag barbaaro cid ahlu sunna ah saaxibu sunna ilmahaasi ilmo mustaqiima ayuu fi lqaalib noqdaa khayrna loo rajeeyo waayo sunnadii buu barayaa bidcadii buu ka ilaalinaya kufri iyo gaalnimadii ayuu kala dagaalamaya iyo inxiraafkii camar ibnu qays almulaa'i wuxuu yihi idaa ra'ayta shaaba awala man yanshau maca ahli sunnati waljamacati farjuh waidaa ra'aytahu maca ahli lbidaci fay'as minhu faina shaaba calaa awali nash'ih wa qaala ina ashaaba layansha'u fin aahara an yujaalisa ahl اlbidac kaada an yaslam wain maala ilى gayrihim kaada an yactab cafwan ina shaaba la yanshac fain aathara an yujaalisa ahla alcilmi ahla albidic ban mal akhri fain aathara an yujaalisa ahla alcilmi kaada an yaslam wain maala ilaa gayrihim kaada an yactab waxa uu leeyahay camar ibnu qays almulaa'i haddaad aragto ninka dhallinyartahay isaga oo la koraaya oo la barbaaraya cid ahlu sunno ah oo wax ka baranaya khayr u raje haddaad aragto marka uu barbaaraya ee uu uu yahay curdinka isagoo cid ahlubidici gacanta ku dhigtayna ka quusa buu leeyahy fa ina shaaba calaa awali nashihi nebigu muxuu yihi almaru calaa eesh calaa diini khaliili ayib waxa uu leeyahay haddaad aragto in shaabku marka iyo qofka dhallinyartahay marka ugu horeysa ee uu korayo inuu ahlu ahlulcilmiga la fadhiisanayo oo uu door bidayo inuu ahlulcilmiga ag fadhiisto waxaad ogaataa inuu xaqiiqa yahay inuu badbaado haddii laakiin aad ogaato inaan ahlulcilmiga uu ka dheeraado iyo dadka sunnada haysta iyo iyo iyo dariiqadii saxda ahayd waxaad ogaataa inuu xaqiiqo u yahay inuu cadhoobo kaadaan yacta ibnu shawdab waxaa laga sheegay inuu hi min nicmat illahi cala shaab walacjami qofka dhalinyarta iyo qofka cajamiga ee soo islaamay nicmada ilaahay uu siiyo waxaa ka mid ah ama ugu waaweyn idaa nasaka an yuwafaqa lisaaxibi sunna min nicmat illahi cala shaabi walacjami idaa nasaka an yuwafiqa lisaaxibi sunna yaxmiluhumaa alay yaxmiluhumaa calayha in la waafajiyo ayaa ilaahay nicamkiisa ka mid ah iyo iyo iyo iyo maaragtay khayraadka in la waafajiyo marka uu qofku soo islaamo ama ilmuhu uu kobcayo korayo in la waafajiyo qof sunada ku waafa qof sunada ku tarbiyay hada min nicmat illahi cala alcabd ayib walaalayaal salafka awlaaddooda waxay kula dadaali jireen iyagoo qadiyaddaa fahansan in cidda wax u dhigaysaa ay noqoto cid ay hubaan diyaanadooda qof diin leh oo saalix ah oo sunniyo mustaqiima oo toosan oo waddadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo hadyigoodii haya waayay kula dadaali jireen waxay ka ilaalin jireen qof multabisun bibidca ama bishirkin ama qof shirki iyo bidco ku dheehan ama waxyaabo ka liita iyo ahwaa iyo fitan lagu yaqaano way ka ilaalin jireen awlaadooda inay ugeeyaan xamaad ibnu zayd wuxuu leeyahy anas ibnu siriin ayaanuu soo galnay anas ibnu siriin waxaa dhalay maxamed ibnu siriin taabici jaliila dhalay isna waa caalim culimadii sunnada ka mid a markaasuu wuxuu nagu yidhi buuri waa isagoo xanuunsanayo hadalka nagu leeyahy anas ibnu siriin itaqu llah ya macshara shabaab dhalinyaro ilaahay ka baqa unduruu miman taakhuduuna hadi laxaadiid cidda xadiis ka qaadanaysaan iska fiiriya fa inaha min diinikum xadiiskaas iyo waxaad ka qaadanaysaan cilmi iyo diintiinay ka mid tahy marka qof aad diinta ku kalsoon tahay diintaada ka qaado ayuu leeyahay oo qof aanad ku kalsoonayn ha ka qaadanin aabihii waxaa laga sheegay inuu yirhi ina hada alcilma diin cilmigani waa diin falyandur axadukum midkiin ha ilaaliyo oo ha eego oo ha dhugto cidduu ka qaadanayo maaha inaad tiraahdo diintaada aad ka dhigto timir xabaal taallo oo qofkii soo maraaba uu qaato qofkii soo maraabana uu ka fatwoodo diintaadu waa inay noqotaa mid ku qiimo agtaada ku leh oo aad u daba fadhiisato qof lagu yaqaano cilmi iyo zuhdi iyo sunne iyo salaax iyo wanaag iyo dariiqo toosan lagu yaqaano waxa uu leeyahy macmar raximah llah kuntu cinda ibnu taawus fii qadiirin lahu ibnu taawus baan la joogay taawus ibnu kaysaan inanu dhalay id ataahu rajulu yuqaalu lahu saalixun yatakalamu biqadar fi lqadar nin baa dabeedna u yimi saalix la idhaayo nimankii qadarkii beeninaya ama ka shakisnaa ka mid a fatakalama bishayin minhu markaasuu wax qadarkii kamida ku hadadlay faadkhala ibnu taawus usbucayhi fii udunayhi ibnu taawus waxa uu geliyey labadiisii dhagood buu ayuu labada farood geliyey fa qaala liibnihi inankiisiiyo ag fadhiyana wuxuu ku yidhi udkhul udkhul usbucay usbucayka fii udunayk washdud xataa laa tasmaca min qawlih shay-an fa ina alqalba daciif dhegaha ka furaysa ninkani wuxuu ku hadlayo bidcu daldalaya iska ilaaliyo dhegaha ka furayso waayo qalbigu waa daciif waxa uu daldalayaana waa shubahaad dhegaha ka furayso iska ilaali buu ku yidhi caasim ibn abi najuud wuxuu leeyahy amhilada waxaan u sheegayaa bal hadda u fiirso caasim ibn abi najuud wuxuu leeyahay abu cabdiraxmaan asulami ayaa wuxuu nagu yidhi wuxuu nagu lahaa anagoo inamo yaryar ah ughaylimatun ayfaac inamo yaryaroo islaaleeg anagoo ah ayuu wuxuu nagu yihi laa tujaalis alqusaasa hayra abilaxwas walaa tujaalisuu shaqiiqan yacni dabi wasaciid wasacad ibni cubayda qaala wakana shaqiiqun hada yaraa ra'ya alkhawaarij walaysa biabi waayil waxa uu yidhi abu cabdiraxmaan asulami wuxuu nagu yidhi hala fadhiisanina nimanka qusaasta qusaasta waxaa la odhan jiray niman har iyo habeen dadka intay wacdiyaan oo ay kacaan masa- ma- maaragtay majaalis leh oo sheekooyin dadka dabada u qabta qisas midhan ya ay leeyihin dadkaanu ku wacdinaynaayo waxa weeyaan maaragtay eh, een, qisaskaana wax beena iyo wax runima ay ay kamid yihiin ay leeyihin dadkaanu quluubtooda ku jilcinaynaayo maaragtay dadka adduunya laga soo dumayaayo maaragtay qusaasta waxaa hadda shabaha oo wax badan ka shabaha kuwa tabliiqa la yidhaaho wax badan bay ka shabahan culimaduna qusaasta waxay ka qoreen kutub wayna ka digi jireen laa tujaalisu lqusaas kayra abilaxwas ninka abilaxwas la yidhaha maya isagu waa nin qaasiya laakiin qisaska uu sheegaya waa nin cilmi iyo aqoon u leh oo muxadisiintii ka mid ah walaa tujaalisu shaqiiqan shaqiiqa la fadhiisanina shaqiiqa dabi iyo sacad ibnu cubayda labadaana hala fadhiisanina leesh laba ninoo min ahli hawaaya ka mid ahayn waayo shaqiiq waxa uu aaminsanaa ra'yu lkhawaarij nin khaarijiyo caqiidadii khawaarijta aaminsan ayuu ahaa dabeedna wuxuu leeyahay iska ilaaliya ahlulbidac iyo dadka ahlufitanka ah saas ayuu leeyahay bal hadda warkan dhegaysanayo war cajiib halkan ku yaalla caamir ibnu cabdillahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam inanu dhalay oo caamir la yidhaha ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baan u imi cabdullahi ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr ma saxaabi ba nacam aabbihii buu u yimi hada cabdullahi ibnu zubayr waa waa min sigaari saxaaba aabbihii zubayr ibnu cawaamna waa saxaabi waana ninku nebigu yidhi waa xawaariyi ayib caamir cabdillahi ibnu zubayr inanu dhalay oo taabiciya oo la yidhaha caamir ibnu cabdillahi ibnu zubayr ayaa wuxuu yidhi aabahay baan umi markaasu wuxuu igu yidhi war xagad ku maqnayd markaasa waxaan idhi buu yidhi wajadtu aqwaama maa ra'aytu khayra minhum yadkuruuna allaha tacaala fayarcadu axaduhum xataa yuksha calayhi min khashyat illahi faqacadtu macahum niman ilaahay say uga cabsanayaan aad yaabta baan arkayo aabbo khayrkoodu aan laba yaabayo waan iskala fadhiistay ilaahay bay xusayaan ilaa iyo ay ay ay nafahoodu isbedesho oo qaarkood waxa weeyaan intay gariiraan ayay dhacayaan oo miyir doorsoomayaan buuhi dabeedna waan iska ag fadhiistay buuhi way iswacdinayaan oo maaragta ilaa iyo qaarkood intay marka ilaahay la xasuusiyo iyo aakhire la xasuusiyo xaaladooda ay gaadhayso in intay gariiraan oo raash- ra- racsha ku dhacdo ay miyir doorsoomayaan oo dhacayaan markaasuu aabbahay wuxuu igu yidhi wuri laa taqcud macahum bacdaha maanta kadib ha u tegin fara'aa kaanahu lam ya'khud dalika fiya markaasuu wuxuu arkay inaanan ra'yigiisi ku qancin hadalku inaanu iqancin buu arkay markaasuu hadalkan igu yidhi wuri faqaala waxa uu yidhi ra'ayta rasu- ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yatlu lqur'aan nebi maxamed oo qur-aanka akhrinayaan arkay wa ra'aytu abaa bakrin wa cumara yatluwaani lqur'aan waxaan arkay abubakar iyo cumar oo khayru hadihi lumma bacda nebiyiha ahaayo qur'aan akhrinaya falaa yusiibuhum hada midkoodna intuu gariiro oo waxa weeyaan racsha ku dhacdo oo uu isbedelo muu miyir doorsoomi jirin buuri ma kaanu haakada allah nebiga walaa saxaabadiisa afa taraahuma waxaad u malaynaysaa akhshacu lilahi inay ilaahay uga cabsi badan yihiin min abi bakrin wa cumar radia allahu canhuma iyo rasuulka ilahi miyaad u malaynaysaa sidaas abadan may wey fara'aytu ana dalika kadalika fataraktuhum aabbahay warkiisii markaasaan ku qancay oo aan nimankii ka hadhay buuri kuwaasi waxay ahaayeen uu u diidaya qusaastu hadda sheegayay caasim ibn abi- abu cabdiraxmaan asulami uu sheegay ah tasawuf ya iyo dadka qaarkood inta yidhahan ilahay baanu xusaynaa intay dariiqadii saxdaa ka baydhaan inay waxa weeyaan yira- dadka caamada ku dagaan masaa'ilka noocaasa Een, saa awgeed ayay waxay odhan jireen salafku awlaadooda way la dadaali jireen waxay kula dadaali jireen cid sunnada haysata oo lagu yaqaano oo cilmi iyo aqoon leh iyo salaax ay ka dheefayaan cid bidca ku jirta oo shubahaad iyo dalaalo dadka ku faafinaysa oo kufri iyo iyo gaalnimo iyo tasawuf taqriirinaysa way kala carari jireen awlaadooda umanay geelin jirin sumcadday doonaan ha yeeshaan magacay doonaan ha yeeshaan waxay doonaan dadku siday doonaan ha uga daba dhacaan miqiyaasku ma aha hebel dadkaa ka daba dhacay ee miqiyaasku waxa weeyaan maxay hebel muxuu ku sugan yahay ninsa raggii rag ahaa ka mid a ayaa la yidhi hebel ninka la dhaha xadiis buu hayaa wuxuu yihi waan rexlaystayo saacad kulul baan baxay buu yihi dabeedna waxaan u tegey buu yihi hebelkii laygu yihi xadiis buu hayaa oo masaf maran masaf maran ayuu wuxuu ku hor hayaa neef dameer ah inuu ku qabtuu rabaa waxbana kuma jiraan dabeedna wuxuu yihi markaan hubsaday inay maran tahay arkayna inuu ku qabanayay dameerka ayaan hoosta waxaan ka yidhi wi wallahi ka dameer u sheegay inau nebi maxamed run- runkaaga ka dameer been u sheeg wallahi inaanu nebi maxamed runkaaga sheegaynin halkii baan kasoo jiireeyey buuri barraggaa u fiirso sheekh halkii baan ka jiireeyey buuri waxaa raggii rag aha ahaayeen hooyooyinka xataa umahaadkii mu'miniintu way fahansanaayeen iyo dumarkii muslimaadka sunnada lagu tarbiyey masalada way fahansanaayeen imaamu maalik markay hooyadii u geynaysay sheekhu wax ka bartay waxay ku tidhi axaadiista uu daldalaya ma raba inaad barato waxaan doonayaa inaad soo dhuuxdo samtigiisa iyo hadyigiisa iyo qaabku ilaahay u caabudayo iyo khushuucdiisa iyo alla kacabsigiisa iyo diintiisa inaad soo dhuuxdaan raba cilmigu daldalaya mar ma- muhiimad kaa waxa iiga horeeya cilmigu daldale waxa iiga horeeya diyaanadiisa inaad ka soo qaadato imaamu shaafici nafsa shay saas ileeg bay hooyadii ku tiri markay imaam maalik u geynaysa Ah, inana maanta waxaynu maraynaa warniyow qur-aanku hay dambeeye inanka farhunguri ha lay baro ingiriisi ya juquraafi inanka ha lay baro accounting ha lay baro halkaasaynu maraynaa dee ilmaha markii ugu horreysay lagu shubay networking la yidhaha accounting ama networkina kale lagu shubay hadhowta wax kale ka soo baxaya de Ah, wax kale ka soo baxaya Mm. wahab ibnu marbih salafka masalada waa masale aada iyo aad yani aanay u tasaahuli jirin ayay ahayd masale aanay tasaahuli jirin ay ahayd oo aada iyo aad ay uga ilaalin jireen awlaadooda waayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku waswaas ku rido idhaahdo warniyow ilmahani waa ilmo yar hadda wax badan ma fahmayo sheekhanna waxaa laga yaabaa inuu qur-aan un udhigo waxaa laga yaabaa inaan waxba ka dhaadhicinin bal hadhow markuu weynaaduu wax fahme wax u kala baxaad wuxuu- wuxuu uga digi doontaa bal hadda iminka ciddii maaragtay cid walba oge masalada noocaasa salafku way iska ilaalin jireen may samayn jirin wa limaada ilmahaagu cidda uu maanta aada u geysa ee gacanta ku dhigta ayaa hadhowta yeelanaysa oo ma- ilmahaas waxaa ku abuurmaysa jacayl uu macalimiintiisaas jecel yahay waxaa ku abuurmaysa ciddii wax bartay qadar iyo sharaf uu hayo waxaanay u- uu ku ta'ahurayaa hadyigooda iyo qaab dhaqankooda iyo qaabka ilaahay u caabudayaan iyo cabsida ay ilaahay ka cabsanayaan iyo waxa ay haystaan iyo dariiqada ay haystaan buu ku ta'ahuraya marka way iska ilaalin jireen aad ayay isaga ilaalin jireen waata qaarkood laga sheegay saciid ibnu jubair waxaa laga sheegay sida ibnu bada wariyey lian yasxaba ibni inankaygunu la saaxiibo faasiqan shaatiran suniyan axabu ilaya min an yasxaba caabidan mubtadican inankaygu inuu mid faasiqo suniya la saaxiibo ayaa ii dhaanta inuu mid caabida oo mubtadica la saaxiibo hal hada alkalaam saxiix ya ikhwaan leesh leanno kaa faasiqaahi inuu faasiq yahay wuu is-og yahay macsiyo inuu ku jirana waa uu qirsan yahay ama dadku way arkayaan inuu faasiq yahay waxa uu samaynayaana macsiyo ay tahay oo uma haysta waxa uu samaynaya ama dadku uma haystaan dee inay diyaano tahay iyo diin laakiin waa sunniyo waa sunni shaydaan ka waxa weeyaan ka qaalib noqday iyo naftiisu ka qaalib noqotay waa uu toobad keeni doonaa waa uu kasoo noqon doonaa waa la waanin doonaa waxbuu qaadan doonaa laakiin caabidka mubtadica ka mubtadica caabidka ah waxaa lagu dagsoomayaa cibaadadiisa dabadeedna bidcadu hoosta kuu gelinay ya bidcadu hoosta kuu gelinay soo mad garan dee rag baa gabadhay jeclaadeen laga raacay mugti ya dabeedna aakhiradoodii dee dhiibay Mm. waay marka ilmahaaga waa inaad ka ilaalisid masalada ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi walbaladu tayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbi waladi khabutha laa yakhruju ilaa nakida ilma ilmahaaga haddaad qof saalixa u geyso salaaxa iyo iyo iyo tawxiid iyo sunu ka dheefaya haddii laakiin aad u geyso mid mubtadica mubtadic isagoo kalaa buu noqonaya madaarisu ahli lbidca laa tuntiju ila mubtadica nacam badanaa inta inan waxa weeyaan eh, gacanta u galay ama si yar u gacanta ugu galay cid aan sunno haysanin ee dabeedna masiirkiisu uu ku dambeeyey inuu bidac taqriiriyo bal qaarkood uu ku dambeeyey dee inay iyaga oo nool nool intay isku xidhaan een een maaragtay mutafajiraad iyo wax qarxa isqarxiyey diinna looga dhigay oo sidaa lagu qanciyey Mm. ayib rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam haddaad tarbiyadiisa eegto ilmaha yar nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u sheegay oo u laqimay diintii wax wax waxay ugu muhiim waxyaaba ugu muhiimsan wax ka mid a qaab uu fahmi karana waa ugu sheegay sida awgeed mucallinka iyo murabbiga s- sunniga ah waxaa looga baahan yahay inuu caruurta ku tarbiyeeyo tawxiidka iyo sunnada qaab ay fahmi karaan iyo wax cuquushoodu gaari kartana uu ugu tarbiyeeyo waadix ya ikhwaan maaha inaad cilmigii mar wada dhiibto ah ilmaha waa inaad usuushii islaamka bartid oo aanad marka hore waxaan usuusha ahayn aanad barin masaa'il aanay caqligiisu gaadhaynin waa inaanad u sheegin waa inaad calaa qadri caqlihii ula hadasho maxau yihi cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu maa anta bimuxadithin qowman xadiidan laa tabluquhu cuquluhum ila kaana libacdihim eesh fitna had ugama sheekaynaysid dad wax aanay cuquushoodu gaadhaynin oo aanay fahmaynin oo iyaga ka ka ka waxa weeyaan martabad sarreeya ilaa haddaad sidaa yeesho dee wuxuu waxaasi fitna ayuu dhalayaa oo qofkaasi inuu ku fidnoobo saawgeed ilmaan yar masaa'ilu qaadi karaa jirta da-diisu intuu yahay waa inaad eegtaa wuxuu fahmi kara waa inaad eegtaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadu qaabka ay ula dhaqmi jireen waa inaad eegtaa hadyigoodina aada dhuuxda waata laga sheegay wahab ibnu mabihinu yihi yanbagii lilcaalimi an yakuuna bimansilati dabaakh caalimku waa inuu noqdo nin wax karinaya oo kale a qofka dabaakha ama wax karinaya ee xaadiqa xariifka ahi yacmalu likulli qowmin maa yashtahuuna min adacam qolo kasta waxa uu u samaynayaa wixii cunto ah ee ay jeclaysanayaan qaar wa dadka in wal oo ka midana wuxuu u samaynayaa cuntadii ay qaadi karaan miyay suurtagal tahay ilmo yar inaad siiso hilib geel oo waslado waaweyna hal hada mumkin yamuutu fawran hore u dhimanaya sooma ha marka qof qofku waxa uu qaadi karaa cunto loo siiyaa sidaasoo kale qofku wuxuu qaadi karo cilmi ee cilmigana la siiya kadalika yenbagii lilcaalim buu yihi an yuxaditha kula qowmin bima taxtamiluhu cuquluhum waquluubuhum min alcilmi imaam axmed unin su-aal weydi markaasu wuxuu ku yuri laa tasal can hada fainaka laa tudriku su-aashaa iska dhaaf sababtaay ma fahmi kartid martabadeedii maad gaadhin martabadeedii maad gaadhin walaalayaal waxyaabaha cajaa'ibta waxaa ka mid a rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam bal ilmaha yar siduu qawaaciddii tawxiidka iyo iimaanka uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam si mubasad ah uu ugu sheegay weliba uu usoo jeediyey ilaa iyo uu xifdiyey oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka weeleeyey ayaad arki karaysaa waxaa culimadu ay idhaaheen kunuu rabbaaniyiina tafaasiirta la saaray waxaa ka mid a rabbaani waxaa la idhaahdaa qofka caalimkaa ama mucallimkaa ee ilmaha ku tarbiyeynaya cilmiga kiisa yar sikaaru lcilmi qabla kibaari in yar in yar buu ilmaha cilmiga u siinayaa alrabbaani waxaa la yidhi waa aladi yurabbi annaasa bisikaari alcilmi qabla kibaari waa ka dadka ku tarbiyeynaya cilmiga kiisa sikaarka ah iyo kiisa fudud masaa-ishiisa fudud ee uu fahmi karo ee maaragtay tadarujka waynu sheegi doona qabla kibaari intaanu masaa-ishii waaweyneed u sheegin oo aanu masaa-il aanu fahmaynin u sheegin ayuu ka ta- waxaa kaloo rabbaani lagu fasiray waa ka cid wax baraya cilmigii isagu raadinaya kuna camal falaya dadkana baraya saas weeye waa qofka wax ka baranaya ee cilmigii ka qaadanaya tawaaduc ku qaadanaya ee kii uu wax barayay u tawaaducaya kuu wax ka baranayana u tawaaducaya ee wax ka baranaya mid ka sarreeya iyo mid lamid ah iyo mid wax weeyaan ka hooseeyaba nacam waxaa kale ku tusinaysaa xadiiska masaa'ilka ama fawaaidda ku sugan walaalayaal ka mid ah ilmaha caqiidadaas aamina waxa uu ka faa'iidaya inq- inuu ilaahay u go-o oo khalqiga uu intuu iska dhaafo rabbigii addoon ku xidhan uu noqdo ah rabbigii addoon ku xidhan uu noqdo oo uu aamino inaanay khalqigu nafci iyo duri toona lahayn jal nafcina gaadhsiin karin durina gaadhsiin karin cid laga cabsadan aanay ahayn cid laga cabsadan ay ugu mudan tahay ilaahay qofka ilaahay caza wajalla sidaa kula tacaamulana ilaahay khalqigiisa isagaa u rigeeya oo u eedeejiya ah rasuulka maxaa ka sugan in nebigu uhi ilahay hadduu addoon jeclaado nacam malaa'igtaa lagu dhaha jeclaada soo ma ahlu samaawaadku markay jeclaadaan jacaylkiisa xaggee loo dejiyaa ahlul ardigaa loo dejiyaa leesh qulubta yaa gacanta ku haya allah jala wacala waxaa xadiiska ku sugan adabtii saxaabada awlaadooda ay lahaayeen ilmo edab islaam lagu tarbiyeyey bal hadde siduu leeya eeg markuu nebigu u yeedhay uu ku uhi yaa ghulaam alaa ucallimuka kalimaatin yanfacuka allahu bihina muxuu neb- muxuu yihi cabdillah bn cabas sida riwaayad ku sugan labayka yaa rasuula allah balaa calimnii fidaka abi wa ummi soo ma aragti xadiiska waxaa kaloo ku sugan jawaazu irdaafi sabiya cala daaba in laba qof ay daabad wada fuuli karaan iyo in ilmo yar daabad xaggeeda dambe la saari karo ayaa iyadana ku sugan laba qof daabad inay wada fuuli karaan way banaantay soo maa laakiin ma mutlaqan bay u banaantay nacam ma mutlaqan bay u banaantay in laba qof ay daabad wada fuuli karaan mise laba qof baa dhudhuuley wada fuulay ama awr bay wada fuuleen ama shay midkood baa mid ka dambeeya nacam maxaa loo shardinayaa haye waxaa la yidhi inay isku jinsi yihiin laba qofoo kale ajaaniba inaan noqon ayib hada jamiil shardi kalaan rabaa laakiin ha ايش قلتم؟ ها دابدو inay qaadi karto hada اladي kunta urid daabad waa inay qaadi kartaa waa inaad cilmigii horead hayse ku ku dhistaa kan oo mar walba wax ku ziyaadaan horey nuu soo sheegnay masalada sheekhu waxa uu yidhi salaaxu lawlaad xadiiskaas fawaaiddiisa intaasaynu ku dhaafaynaa kelmadaha koob kooban waxaanaynu nihi sharxiisa halkee loogu tegayaa jaamicu lculuumi walxikam iyo kitaabka uu ibnu rajab qoray ee la dhaha nuur liqtibaas fi mishkaati wasiyati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam libni cabaas waa ki- laba kitaab oo cadiima labadubna waa matbuuc waana laga yaaba labadaba iyagoo b d f inaad hesho iyagoo matbuuca inaad heshona waa laga yaaba can abi hureyra ba- ba- sheekhu xadiiskan saddexaad alxadiid athalis waxa uu ciwaan uga dhigay eh, jaamicu salaaxu lawlaad awlaadda wanaagooda iyo salaaxooda ayuu halkan ama xadiiskani ku saabsan yihi can abi hur- maxaa laga faa'iidayaa see la- see laakiin loo kasbanaya salaaxooda can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alla lay rsulka ilahi qaala wuxuu yidhi idaa maata alinsaan abi hureyre waxaa laga wariyay inuu nebigu yidhi idaa maata alinsaanu qofku markuu dhintuu geeriyoodo inqataca canhu qofkii waxaa ka go-a camaluhu camalkiisi ila min halaathi ilaa min halaasatin saddex shay mooyaane saddex shay qofku markuu dhinto camalkiisii waa go-ayaa suxuftiisiina waa lalaabaya ilaa saddex shay oo camalkiisa kamida mooyaane saddexdan shay ashyaa kale oo shar axaadiis kale ku dartay ayaa jira nebigu wuxu uhi saddexdaa shay ka goyi maayaan ee camalkiisi kamid ah ilaa min sadaqatin jaariya sadaqo uu la baxay oo jaariye ahayd oo sadaqo socotay ahayd taasi ka goyi mayso aw cilmin yantafacu bihi ama cilmi ciduu baray oo yuntafacu bihi lagu intifaacaana ka go'i maayo aw waladin saalixin walad wanaagsan oo yadcuu lahu usoo duceeyo ilaahay u barya isagana kaasina ka hallaabi maayo ama ka go'i maayo ee isaga oo dhintay ayaa loo qorayaa oo uu qabrigiisa ugu tegaya hada alxadiid waxaa wariyey imaamu muslim ayaa wariyey axaadiista waa inaad ku qorataan matniga kuma qorna ciddii warisay axaadiista marka markaan idiin sheegay axaadiista culimadii warisay waa inaad qorataan hada alxadiid waxaa wariyey imaamu muslim baa fi saxiixii ku wariyey waxaa kaloo wariyey imaamu axmed fi musnadihi imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey waxaa kaloo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood ayaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood ayaa wariyey xadiiskaasi saxiixa ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay addoonku marka uu dhinto camalkiisa waa go-ayaa waa lalaabaya ilaa saddex shay mooyaane saddexdaa shay waa ay isagoo dhintay ayay gaadhayaan oo ay u tegayaan waa sadaqo jaariyuu la baxay ceel buu muslimiinta u qoday masaajid buu u dhisay waxa weeyaan waxa uu u dhisay masalan madaaris waxa uu u dhisay sadaqo socota oo jaariya ayaa waxa weeyaan uu sameeyey oo uu la baxay sadaqadaa jaarigaahi ajarkeedii suxuftiisaa lagu qorayaa qabrigiisaanay ugu tegaysa ka goy mayso ilaa qiyaamu ka dhacay ma aragtad sadaqatin jaariya aytaan buu koriyey cid buu cilmi ba- een, waxaa iyaduna la mid ah aw cilmin yuntafacu bihi cid buu cilmi baray ciddaasi intay cilmigaa ku anf- een, cilmigaa uu dadka baray inta lagu intifaacayo ee dadkii uu baray ay dadkii barayaan iyagu ku dhaqmayaan cid kasta oo cilmigaasi uu gaaro oo ku dhaqanta ajar buu ku leeyahy oo ilaahay ka siinaya imise ajar u helaya nebi maxamed aleyh salaatu wasalaam sala allahu aleyh wasalam aw cilmin yuntafacu bihi waxaa kaloo qofka aan ka hallaabaynin oo aan ka go-aynin oo camalkiisi ka mid ah aw waladin saalixin yadcuu lah ama walad wanaagsan oo uu ka tegay inan ha noqdo nin ha noqdo walad wanaagsan oo uu ka tegey oo uu arlada kaga tegey oo uu diin ku barbaariyey uu tawxiid iyo sunno ku barbaariyey uu xaqa kula dadaalay uu isagoo toosan ka dhintay wax allaala wuxuu camal saalixa sameeya miisaanka waalidkii baa lagu qoraya baryada ilaahay uu u baryana ilaahay caza wajala waa u gaaraysa waa u tegaysa xadiiskani wuxuu ku tusinayaa in labada waalid ay ku intifaacayaan ilmahooda salaaxiisa iyo wanaagiisa way ku intifaacayaan markay dhintaan kadib taa waa ku tusinaya waxaa kaloo ku tusinaya in wa waalidku waxa uu samaynayo waalidku tacabka ilmihiisa uu geliyo iyo kadh- ku dadaalku kula dadaalo ilmihiisu inuu saalix noqdo inay tahay waxa uu isagu ku aan intifaacayo camalkiisi ka mid a wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca oo ilaahay isagoo qur-aanka ku yidhi qofku wixii uu sameeyey uun buu leeyahay uma sugna qofka ilaa wixii sacyiga isagu uu la yimi mooyaane sacyiga ilmahaguu la yimi dee aduu lamaadiman markaa sidee bay kuu soo gaadhaysaa nebi maxamed baa ka jawaabay sal allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu nebigu yidhi ina atyaba maa akala arajulu min kasbihi wa ina walada arajuli min kasbihi waladkaagu camalkaagii buu ka mid yahay saalixeed ku tacabtay waladkaaga saalixeed ku tacibtay camalkaagii ayuu ka mid yahay sidaa awgeed ba rasuulku wuxuu yidhi qofku waxau cuno waxau afkiisa geliya waxa ugu fiican wixii dhididkiisa ah ilmihiisa kasbigi wa ina walada rajuli min kasbi ilmahaaguna kasbigaagii ayuu ka mid yahay marka waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa awlaadaadii saalixiintahayd baa ku jirta oo ka mid ah tirmidi iyo abu daawud iyo nasaa-i ba wariyo xadiis xasan wey salaaxu lawlaad walaalayaal waxaa laga faa'iidaa oo waalidku uu ka faa'iidayaa rafcu darajaat fi ljanna in ilaahay ilmahaaga baryadiisii iyo cibaadadiisii uu ku darajadaada jannada ku rafciyo abu hurera wuxuu yihi sida imaam axmed biisnaadin saxiixin uu ku wariyey sida ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku sheegay ina allaha caza wajala la yarfacu darajata lilcabdi saalixi fi ljanna addoonka wanaagsan ilaahay darajadiisu kor u qaadaa jannada markaasuu addoonku wuxuu odhanaya yaa rabbi anii li annaa lii haada darajadan kor layla rafaciye xaggay iiga timi aniga camalkayga waabu istaage fa yuqaalu waxa fa yaquulu wuxuu ilaahay odhanaya biistikfaari waladika laka istikfaartuu kuu dembi dhaaf weydiiyey ilmahaagii saalixa ahaa ee ilaahay uu kuu beryay baad ku heshay bal salafka qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen ina arajula la yurfacu biducaai waladihi min bacdi saciid ibnu saciid baa laga sheegay ninka waxaa darajaadkiisa lagu rafciyaa qabriga mararka qaarkood waxa ka dhibka qabriga lagaga faydaa oo lagaga ilaaliyaa waalidka duca ilmihiisa saalixa uu ka tegey uu wax weeyaan u sameeyey oo loogu waasiciya marka waa shay cadiima ya ikhwaan sidaa awgeed maadaama waladka saalixi manaaficda intaa leeguu leeyahy ayaa ambiyada ilahay waxay bariyeen inuu ilahay duriyad wanaagsan siiyo ilahay markaa wuxuu ka sheegay nabiyullahi ibraahim rabbi habli eesh min asaalixiin ilaahw awlaad awlaad saalixiina ilaahw wax iga sii ama min ama la ydhaha rabbi hablii min asaalixiin ilaahw kuwa saalixiina wax iiga hibe ilaahw saalixiin isi ilahay waxa uri waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ibraahim iyo inankiisi ismaaciil rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina umatan muslimatan laka waarinaa manaasikana watub calayna inaka anta tawaabu raxiim ilaahay oo laba musli laba qof oo muslimiina oo ku hogaansan naga dhig annaga duriyadeedan ilaah waxaad ka ka ka yeeshaa ummatan muslima ummad ilaah ku hogaansanta waarinaa manaasikana inaka anta tawaabu raxiim zakariya ilahay muxuu ka sheegay wa inii khiftu lmawaaliya min waraa'i wa kaanat imra'atii caaqira fahab lii min ladunka waliya ilaah gabadhaydu waa ma dhelayso xama dhasha buuri ilaahay oo adigu agtaada waxaad iga siisaa duriyad yarithunii wa yarithu min ali yacquuba markaasaa ilaahay waxa wuxuu wuxuu ku qeyday shardi hadda daawo ilahay wuxuu ihi wajcalhu rabbi radiyan ilaah waxaad ka dhigtaa ilmo saalixa duriyaddaa ilah aad ii siinayso duriya saalixa ka dhig saa awgeed baa ilahay wuxuu yihi nabiyullahi zakariya markuu ka sheekeynaya ilahi wuxuu yihi hunaalika dacaa zakariya rabba markuu maryam arkay qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan eesh duriyatan tayiba marka waa inaanad odhanuun ilaahu duriyadi sii ee waxaad tidhahaa ilaahu duriyad saalixiinay sii hadduu ilaahay duriyadku siiyo qaar faraa lagaga gubto lagu siiyo ka waran oo khalqiga ilaahay oo dhami ka wax weeyaan acuudu billaystaan ha culimadu waxay idhahdeen asbaabta salaaxa awlaaddu way badantay asbaabta waxaa ka mid ah inuu qofku ducaau llahi caza wajal an yarzuqahu duriyata saalixa inuu ila addoonkii baryo sida ambiyada ilaahay iyo saalixiintu u bariyeen in wax weeyaan uu baryo in ilaahay duriyo saalixa ku arsaaqo ilahay wuxuu yihi markuu saalixiintii muuminiintii ka sheekeeyey sifaadkoodii ilahay uu sheegayy suuratu furqaan akhire aakhirkeeda ilahy wuxu uhi waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa duriyaatina eesh qurata acyun wajcalnaa eesh lilmutaqiina imaaman marka waa duco cadiim ah si awgeed ba cabdillahi bn cabaas waxaa la weydiiyey wajca duriyatan ayibaba markay muslimiintu yidhaaheen duriyadeeda ilah waxaad ka dhigtaa qurata acyun ma waxa weeyaan kuwaanu ku indho doogsano ilaahayo ka dhig marka ay mu'miniintu leeyihiin ma waxay u jeedaan ilaah waxaadna siisaa duriyo iyo awlaad jirhkoodu uu kaamil yahay qurux badan oo aan fool xumayn oo waxa weeyaan jamaalkooda ishu ku ildoogsato oo ilqabad ah oo ishu ay ay ka hesho markay eegeyso saasaa looga jeeda ilma khilqadiisu taam tahay quruxna leh saamaa looga jeeda hadda cabdillah ibn cabbaas dhegeysa wuxuu yidhi laa buu yidhi caynka ma ama inahu lam yakun qurata acyunin an yarawnahu saxiixan saxiixan jamiilan walakin an yaraw an yarawnahu mutiican lilahi caza wajal qurata acyunku waxa weeyaan inaad aragta ilmahaagii oo ilaahay adeecaya oo rabbigii u sujuudaya oo addoon toosan ah oo waxa weeyaan ummaddu salaaxiisa iyo iyo toosnihiisa ay ay ay ay maaragtay ku farxayso salafka qaarkood waata laga sheegay int in inuu yidhi in la niwa guur badanida markaasu wuxu niya wallahi dumar jacayl uma guursanayo laakiin waxaan u guursanayaa buu yidhi waxaan ilaahay ka rajaynayaa rajo aan ka qabayo baryo ilaah aan ka baryo in dhabarkayga ilahay ka soo saaro mid ilaahay muwaxido ilaahay u sujuuda oo dabadeedna sujuud kastuu ilaahay u sujuuda aan anigu miisaankayga ku birto de anoo iska dhintay ya qofka saa u fikiraya iyo nin kale waa inaan awlaad helaayo intaasoo dumara aan guursadaa oo aan caruur badan yeesha oo berritole reer heber iska celiya meel bay wada fadhiisanayaan sheh ayib hadarka atharka cabdillahi ibnu cabbaas ibn abidunya wuxuu ka wariyey kitaabkiisa jamiilka ibn abidunya wuxuu leeyahy kitaab jamiila jamiil jiddan ah oo la idhaha alciyaal kitaab lciyaal baa la idhaha hada alkitaab waa kitaab jamiilun jiddan xaqiiqatan waa kitaab cilmi badan koobay oo salafkii laga ururiyey iyo raggii rag aha kitaab ulciyaal baa la idhaha waana matbuuc masaa'il badan oo cajaa'ib iyo qaraaiba ayaa ku sugan asbaabta waxaa ka mid a salaaxa duriyada inuu qofku ilaahay aad iyo aada uga baryo oo ducada uu aada u limin laabo in ilaahay jala wacalaa uu duriyadiisa uu u duceeyo hidaaye salaax iyaga uu weydiiyo markuu ilaahay siiyo inuu u weydiiyo salaax iyo hidaayo maxaa qur-aan ku soo aroortay ilahi wuxu uhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan xamalatu umuhu kuran wadacatu kura wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana qaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardahu ilaahay waxaad igu igu ilhaamisaa inaan kaaga mahad celiyo nicmadaada aniga aad siisay idigu nimcaysatay igu galladaysatay iyo ta aad labadeeda waalid ku galladaysatay wa an acmala saalixan tardaahu ilaahayow ilaahu igu ilhaami inaan camal wanaagsan sameeyo wa aslix lii fii duriyati ilahu duriyadaydana ii hagaaji inii tubtu ilayka eesh wa inii eesh min almuslimiin abu micshar ayaa waxa u ashkatooday inankiisi buu ka ashkatoodo طalxa ibnu musarif alyama alyama alyami طalxa ibnu musarif alyami waa axad lmucadisiin ayuu ashkatooday markaasuu inan uu dhalay buu ka ashkatoonaya su le warna ilmihi waan afgaran lahay markaasuu wuxuu yidhi istacin calayhi bi hadihi اlaaya rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaah wa aslix lii fii duriyati muu k muxuu ku leeyahy ilaahay u bari baryada ilaahay u kalmayso oo u ducee hidaayadaya gacanta ku haya ilahay marka adiga waxaa saaran maadaamaad waalid tahay ducadaaduna mustajaab tahay inaad awlaadaada u ducayso ardaydaada u ducayso casaa in ilaahay kuu islaaxiyo khayrka hadha ay noqdaan ayib walaalayaal salaaxa awlaadda waxaa ka mid a walaalayaal asbaabu salaaxi lawlaad waxaa ka mid ah in qofku uu marka uu guursanayo qof saalixa uu guursado oo ninku markuu guursanayo hooyo wanaagsan oo diin leh uu u daydayo awlaaddiisa oo diin ku tarbiyeysa diintu waa rasamaal aan guurin laakiin gabadha qurux lagu raacdo lagu raaco dee quruxdeedu way guurtaa quruxdu waa waa la gaboobayo way guurtaa gabadhaad xoola ku raacdana gabadha qurux iyo qurux iyo dheg iyo dhaban aad ku raacday maalinta ay afar dhasho ama shan dhasho un bay nooc kala noqonaysa marka quruxdii meesha way ka baxaysa ma aragta ada quruxdii iyadoo ay lahayd awlaadaadaa qaadanaya oo laga oo jirkooda jirkeeda laga dheehaya ayib quruxdii markaa way suuleysa quruxdii markay suusho markaa qofkii quruxun ay ugu xidhnayd dee war baa kasoo noqonaya warkiisi qofka gabadh u guursado xoola ay leedahayna israa wallahi maanta way kaa fadhidaa ku dab qabsana ya dee markuu ku dab qabsado haddii haddii xoolahaasi lumaan ama ay khasaaraan amaba ay baaba-aan hadday ya rifty valley ku dhacdo dee hadhowta qofkii xoolihii aad u gashay tege e soo hadhowta inay isnacdaan iman mayso dumarku in badan waxay sameeyaan nin xoololay daydayaan nin saalixa ma daydayaan nin wanaagsan ma daydaydaan in badan oo dumarka kamidii waxay daydaydaan nin xoolole markaas hadhowta waxay guursanaysaa inantii nin xoolo leh oo faasiq ah waxay guursanaysaa mid xoola leh oo taariku salaad ah oo laysku haysto ma muslim ba mise waa gaal oo laysku haysto hadduu dhinto salaadda maa lagu tukanaya horta mise laguma tukanayo oo laysku haysto qubuurta muslimiinta ma lagu aasaya mise lagu aasi maayo oo laysku haysto gabadh muslimada meher ma u qabtaa mise uma qabto maana khasaaro ahayn xoolu maxay ii sheegayaan hadhowbay waxay gabadhi guursanaysaa mid khamriila ah oo laakiin waxoogaa shilimaad haysta dumarku waxa ay gabadhu waxay guursanaysaa waqtiyada qaarkood mid aan wax allaala wax aan- yacni waxa weeye mas-uuliyad uu leeyahay aanay jirin oo tiisiiba u taagla laakiin shilima haysta hadhowa waagu ku beriya markaasuu bannaan kaga dhaqaaqaya hadhow waagu ku beriya markaasaa uu dilaya hadhow waagu ku beriya markaasaa waxa weeyaan fasaad fara badan waxaa laga yaabaa dumar badan oo saalixiin ahaa waxaa fasaadiyey rag fasaqay guursadeen rag badan oo wanaagsanaana waxaa fasahaadiyey dumar fasaqay ka daba dhaceen walihaada qofku inuu diintiisa u tudho wey walihaada baa nebigu u yihi fadfar bidaati diin gabadhu waa inay nin diin la guursataa ninkan diinta li- raasamaal buu haystaa raasamaalku haystaa waxa weeye yakhaafu allaha fiika ilaahay buu kaaga baqaya ilaahay buu kaaga xishoonaya mas-uuliyadaada uu ka soo baxayo wuxuu uga soo baxaya ilaahay baa ku saaray nin nin raggii raggaa kamid a ayaa nin boqori wuxuu siciid ibnu musaybun ahaa baan u malaynaya ayaa wuxuu usoo doontay inanu dhalay markaasuu ku yuri kusiin maayo inanteeda markaasuu war sheekh dadkii waa la yaabay amiirulmuuminiin inankiisii weeyaan sii markaasuu yuri mayaa ka yaabina siin maayo waayo baa la yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inay diinteeda weydo markay gurigaa madaxtooyada gasho inay diinteeda weydo ayaan ka baqayaa maalinta ay gurigaa gasho dabeedna wuxuu u guuriyey inan daalibu cilmi oo xalaqaadkiisa yimaado nin caabid ahaa inantiiba waxay ku leeyihin dumarkii aabbaha meel buu kaaga dhacay markaase waxay leedahay bal hadda ii kaadiya muddo kadib muddo kadib ayaa waxay leedahay aabbahay ilaahay godka ha u nuur aakhiradeeda iyo adduunyada labadiiba uu ka teliyey baled labadiiba uu ka teliyey laakiin maalintii inanka inan boqor lay diidayey adduunyadeedun baan ka telinaya ba tiri haddiiba xoolihii aad ku gashay aada weydo maxaad yeelaysaa mada xoolo noqon nacam marka qofku inuu qof diin la raadsado wey taa macnaheedu maaha dadka mutadayiniinta ah ee waxa weeyaan maaragtay ama dalabatul cilmiga ee diinta iyo sunnada waxa weeyaan ku dadaala intii kartidooda ah macnaheedu maaha inaanu khalad ka dhicin macsuumiin maaha waa dad bini aadan ah dadkay ula siman yihiin dunuubta waa ay gefi karaan meel bay ka dhici karaan laakiin fi lghaalib qofka diinli waa qof ilaahay ka baqaya fi lghaalib taasina markaa waa taas asbaabu salaaxi duriya iyo waxyaabaha ay duriyadu ku hagaagto waxaa ka mid ah siday culimmadu sheegeen ee ka qeyb qaata in qofku markuu gabadh la diinla uu guursado guurkiisa iyo aqalkiisa uu diin ku dhaqo inuu diin uu ku dhaqo asbaabu salaaxday ka mid tahay waxaa ka mid ah inuu sunnada waafajiyo oo uu ku dadaalo in nabiga caleyhi salaatu wasalaam sunnadiisii uu had iyo hadyigiisa uu ku dhaqmo waxaa ka mid ah asbaabu salaaxi duriya culimadu siday yidhaahdeen inuu qofku awlaaddiisa xalaasha kula dadaalo oo wax- uu quudka ay cunayaan uu ku dadaalo inuu maxay noqdo xalaal inuu noqdo oo aanu xaaraan ku quudinin waa ka nebigu ku yuri sal alla alay sl kacb ibni cujra yaa kacb ibni cujra inahu laa yadkhulu jannata laxmu nabata min suxtin jir ku koray xaaraan jannada geli maayo buu nebigu alayh salatu wasalaam dukhuul awaliya geli maayo ee imaa in la ilaahay u tooba dhaafo waa imaa in laga soo jaro a soomad garan marka waa inuu qofku risiq xaaraan ah uu ka ilaaliyo awlaaddiisa gabadhuna waa inuu ku dadaasho ninkeeda inaanay ku kalifin inuu xaaraan iyada iyo awlaaddeeda uu siiyo waxaa ka mid ah wuxuu leena asbaabu salaaxi duriya altasmiyatu cinda aljimaac oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi low anna axadukum idaa araada an yaatiya ahla waqaala bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanibi shayطaana maa razaqtana fainahu in yuqadar baynahuma waladun fi dalika lam yadurahu shayطaanu abada bu nebigu alayh salatu wasalaam sunnadaa inuu qofku ku dhaqmo oo uu ku dadaalo inuu wax weeyaan waktigaa uu maaragtay sunnada rasuulka ilaaliyo ayib waxaa ka mid a inuu edbiyo oo qudwo saalixa uu noqdo waata cumar cabdillahi bni cumar laga sheegay inuu yidhi adib waladak ilmahaaga w- tarbiyadiisa wanaaji fa inaka mas-uulun can waladika maada adabtahu wamaada callamtahu ilmahaaga waa lagu weydiinaya wixii aad bartay iyo wixii aad ku edbisay wa huwa mas-uulun isna waxaa la weydiinaya can birika wa tawaaciyatihi laka inuu kuu samafalay oo uu kuu biri sameeyey inuu ku a- ku adeecay taasaa isna la weydiinaya marka qof walba mid baa la weydiinaya salaaxu duriya waxaa ka mid ah inaad qudwo saalixa ilmahaaga u noqoto ina wajadna aabaana calaa umma wa ina calaa aathaarihim eesh muqtaduun maalik ibnu dinaar baa wuxuu arkay baa la yidhi nin yusiiu salaatahu ra'aa rajulan yusiiu salaata nin salaadiisi xumaynayu arkay maalik ibnu dinaar markuu arkaybu wuxuu ku yidhi ayaa wuxuu yidhi maalik ibnu dinaar maa arxamanii biciyaalihi alla kaa caruurtiisa raxmad bay u baahan yihin buuri alla caruurtiisi baan u naxaya u turiya buuri faqiila lahu waxaa lagu uhi yaa abaa yaxya yusiiu hada salaata wa tarxamu ciyaala ninkaasi salaadiisii buu xumaynayaabe maxaad ciyaalkiisa ka sheegaysaa baa lagu uhi ood uga naxariisanaysaa ood ugu turaysaa bal hadalku yidhi dhegeyso inahu kabiiruhum wa minhu yatacalamuun buuri isagaa ugu weynoo isagay waddadiisa qaadaya maadaamuu salaadii xumaynayana salaad xumaday ka dheefayaan buuri ma aragta hadda war hooyada heesaysa ee heesaha kala duduwan qaadaysa ee ma moobeelkeeda waxyaabaha aan qaraa'ibta ay ku jiraan ee ilmaheedii uu arkayo berri markuu heeso maxay ugu haysataa nacam ile iyadaa tustay oo wax wanaagsan uga dhigta huwa haakada ilmahaagu tallaabadaad qaadaba wuu ku eegaya wuu ku fiirsanaya marka waa inaad ilmahaaga u noqoto qudwa saalixa oo khayrka uu kaaga daydo in sha allah waxa uu leeyahay muqatil ibnu bunaan alcaki aabbaha iyo walaalkay baan soo raacay dabeedna abi abi isxaaq ibraahim alxarbi baan u nimi waa axad culamaa alxadiis markaasuu aabbahay ku yidhi buu yidhi haa ulaahi awlaaduk kuwan kula socdaa ma carruurtaadi ba markaasaan yidhi bu uhi nacam markaasuu igu yidhi bu ihi ixdar aada u digtoonow laa yarownaka xaysu nahaaka allah awlaaddaadu yaanay kugu arkin meel ilaahay necab yahay fatasquta min acyunihim dabeedna il- indhahooda aad ka dhacdo qiima agtooda ku yeeli maysid haddaad ilaahay caasido warkaagana maqli maayaan markaa saal- qudwa saalix waa inuu qofku awlaadiisa u noqdo wajcalnaa lilmuttaqiina eesh imaaman ayib waxaa ka mid ah asbaabu salaaxi duriya tasmiyatu lmawluudi bilismi alxasan inaad ilmahaaga magac wanaagsan u bixiso waxay ka mid tahay waxyaabaha salaaxa duriya sababa bal hadalkan dhegeyso ibnu musayib baa wuxuu leeyahay aabbahay ayaa nebiga u yimi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi masmuka magaca markaasuu nebigu wuxuu yidhi aabbahay buu yidhi xasanun baa la yidhaha xasan macneed oo maxay waa murugo markaasuu nebigu yihi anta sahlun xasan ma tihid mid adag oo murugo oo looma galeen ah oo inkaara ma tihide anta sahlun markaasu aabbahay wuxuu yidhi buu yidhi laa uqayiru isman samaanihi abi aabbahay baa xasan ii bixiyey markaa bedeli maayo nebigu saa ku leeyahy qaala ibnu musayib saciid ibnu musayib wuxuu yidhi famaa zaalat alxusuunatu fiina bacdu muruga we- weliga iyo nagamay bixin markaa nebiga warkiisi maqli weyne marka culimadu waxay idhahdeen asbaabu salaaxi duriya waxaa ka mid ah inaad ilmahaaga hooyo wanaagsan u doorto magac wanaagsanna u doorto waa ta cumar khadaab laga sheegay anuu ma garanayo inay ansaxday hadhow yaan muxadisiin hadday idin qabsadaan ha- ha- hay eersanina garan maayo inay ansaxday laakiin cumar khadaab waxaa laga sheegay inay inin inan iyo aabihiisu la yimaadeen deedna odaygu uhi ninkan dee xooggaygii oo dhan baa ku baxay dhididkaygii baa ku baxay dheecaankaygii baa ku baxay wax walba wuu iga dhammaystay maalintan koriyaan qof jiro ka dhigay ayuu dee maanta i caasinaya cumar baa ul qaatay wuxuu isiri garaac deedna wuxu uhi yaa amiir almuuminiin laa tastacjil calaya ha igu degdegin aabbahay waad waraysatay bal ana i warayso markaasuu aa- cumar ku yidhi fadal wuxuu ku yidhi aabbahay markaan yaraa buu cuquuq igu sameeyey aniguna markaan weynaadana cuquuq ku sameeyey aabbahay xumaan buu iigu sameeyey meel buu igaga dhacay markaan yaraa aniguna markuu weynaaday baan cuquuq ku sameeyey markaan weynaaday ayaan cuquuq ku sameeyey ana markaan weynaaday baan cuquuq ku sameeyey buuri cumar baa yidhi maxaad uga jeedaa bal hadda warkaaga fasir wuxuu ku yidhi aabbahay markii uu- uu hooyaday raadinayey hooyo wanaagsan ima raadin gabadh addoona ayaa horta i dhashay buuhi gabadh xoraan u helayay markii ay hooyaday i dhashayna magac wanaagsan imuu bixine magaca noocaasuu ii bixiyo magac xuna deedna cumar khadaab wuxuu ku yidhi dee adaa adaa dhigay orada ka gur marka culimadu waxay yidhaahdeen waa in uu qofku ku dadaalo awlaaddiisa inuu magacaan wanaagsan uu bixiyo waxaa ka mid a bay culimadu yidhahdeen asbaabu salaaxi duriya way iska badan yihiine waxaa ka mid ah inaad awlaaddaada aad kula dadaasho inay saaxiibba la noqdaan dad saalixiina oo cidda ay la saaxiibayaan ee ay la fadhiisanayaan inay noqdaan dad saalixiin ah oo ay wax ka baranayaan oo ay raacayaan qur-aanaha usu inaad ka ilaaliso rasuulku wuxu yidhi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum eesh man yukhaali rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inagu boriyey mmafa inaynu dadka xunxun laga dheeraado mathalu jaliisi saalix wa mathalu jaliisi suu ka mathali xaamili kama ka mathali xaamili almiski wa naafiki lkiir soo ma dadka saalixiinta ilmahaagu wuxuu ka dheefayaa iyo qudooda iyo mar maaragtay saaxiibada wanaagsan wuxuu ka dheefayaa khayr walihada xadiis maxaa kusoo aroortay xadiis waxaa kusoo aroortay dad markay meel fadhiyaan diinna dhiganayaan hadduu qof iska dhex fadhiisto maxaa nabiga malaaigtu ku ilahay malaaigtu ku dhahan ilaahu qof hebel baa fadhiyo oo cilmi iyo khayr muu soo doonanne qof meesha fadhiyo dan kale uu socday markaasaa ilahay muxuu leeyay hum lqawmu laa yashqa jaliisuhum waa kuwa aanu hoogaynin ciddii la fadhiisata oo khayr u ka faa'idayo maymuun ibnu mihraan waa ta laga sheegay alculamaau daalatii fi kuli balda wahum bugyati wawajadtu salaaxa qalbi wahum bugyati wawajadtu salaaxa qalbi fi mujalasati alculamaa marka zakariya ibn abi najuud wuxuu leeyahay culimadeedii waxay odhan jireen jaalis alculamaa culamada la fadhiiso fa inaka in asabta haddaad agtooda khayr ku samaysa madaxuuka xamaduuka waa way kuu mahad celinayaan wain akhta'ta haddii aad geftana callamuuka way ku barayaan wain jahilta haddaad jaahilnimo samayso lam yucanifuuka xumaan kugula dhaqmi mayaane birifqin wa liinin wa xusni adab ayay wax kuu barayaan walaa tujaalis iljuhaal jahaalada hala fadhiisanin iyo mubtadicada iyo maaragtay dadka munxarifiinta fa inaka in asabta haddaad khayr samayso lam yamdaxuuka ku ammaani maayaan way kaa xaasidayaan wain akhta'ta haddaad geftana lam yucallimuuka ku bari maayaan wain jahilta haddii aad jaahilnimo samaysana canafuuka dhagahay kaa raacayaan wain shahiduu laka lam yanfacuuka haddii aad tiraa markhaati ha kuu galaanna kuu geli maayaan markhaatiyo ku anfici maayaan markaa kheyr addunya iyo kheyr aakhira midna ka faa'idi maysid asbaabtaasi waa asbaab iyo kuwo kaloo lamidiba qofku hadduu qaato uu ku dadaalo awlaaddiisa ay mudan yihiin inay dad saalixiina noqdaan laakiin asbaabtaasi waa asbaab tawfiiqda iyo waafajinta laakiin waxaa iska leh ilaahay jala wacalaa gacantiisa ayay ku jirtaa marka waa inuu qofku ilaahay ka doono oo weydiisto walihaada waad aragtay nebiyullaahi ibraahim oo aabihii dee waxa weeyaan gaalnimo uu ku dhintay oo uu xaqii diido ka qaadan waayey soo ma waxaad aragtay nebiyullaahi nuux oo ilmihiisii markii uu waxa weeyaan xaqii diiday dee uu halaagsamay dabeedna uu yihi ilaahay sawdigii yidhi addoomada waxa weeyaan ii ballan qaaday wacdiga iyo ballanka inaad ehelkayga badbaadinayso maxaa lagu yihi qaala yaa nuuxu inahu eesh laysa min ahlika kuwii lagu yihi waa laguu badbaadinayaa ma kamid aha baa lagu yihi ehelkaaga diintaada iyo diyaanadaada ay ku sugan ayaa lagu yidhi waa laguu badbaadinaya inahu camalun hayru saalix waa qof aan wanaagsanayn bu ilahay yidhi falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun inii aciduka an takuuna min aljaahiliin si awgeed waa adiga saa arkaya marka asalaaxu salaaxa ilaahay iyo tawfiiqda ilahay baa gacanta ku haya lakiin adigu waa inaad asbaabtii la timaado iyo edbintii ood ku dadaasho ilmahaagu haddii aad khayr kula dadaasho wuxuu ka mid noqonayaa oo uu saalix noqdo wuxuu ka mid noqonayaa sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu yaa ka mid ah wa shaabun nashaa eesh fii cibaadati rabbi ayib waaya waa ka muriix ibnu masruuq waata lagu yidhi waa ka yidhi ma min shaabin yadacu ladat dunya walahwaha walahwaha wayacmalu shabaabahu lilahi tacala ilaa acطaahu llahu caza wajala ma jiro waxa weeyaan nin dhalinyaro ah oo ka tegaya adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo lahwigeeda ilaahayna daacadiisa ku dadaalaya ilaa ilaahay kheyr adduunyo iyo mid aakhiro ayuu isugu daraa alxadiid araabic xadiiskani wuxuu iyo ka ka dambeeyaaba waxay ku saabsan yihiin cilmiga iyo baridda la baraayo ama qur-aan ha noqoto ama cilmi kale ha noqde awlaadda la baraayo in sha allahu halkaas maanta darsigeenu ku dayeynaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk